wax layidhahdo to maamulna kismaayo ka jiro ma aan aaminsanin koox jabhada u quulaysataa oo shacabka dhibaatayso ayaa magaalada kan ka jirto xasan sheekh maxamuud madaxweynahana hadduu yani muxuu ahaa horjooge maleeshiya ugu yeeray in maanta uu madaxweyne yahay hadii isaga ayaan waxaan leenahay de dastuurkii madaxweynew lagugu soo dhisay ama dastuurka aad ku dhisan tahay digu eegaan leeyahay intaas ayaan ugu jawaabaa meeshaasna wax layidhaha madaxweyne ma jirto ummad shacab soomaaliyada lagu lagu gumaadahayaa waxaa taas nawcad marka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaliya isagoo ummadii soomaaliyeed matalhayo shacabkii in xasuuqoodii uu usii saxiixayo maleeshiyaaskii gool iyo uba ayaan oranayaa marka insha allah haduu ilah yiraahdo annaga haddaan nahay ciidankii xoogaas dalka soomaaliyeed gaar ahaan kuwii deegaanka jubbooyinka hadee waxa weye sabarku wuu dhamaan doonaa waxayna tegi doontaa hadee in yani muxuaha soomaaliya ugu laabanto meelihii ay kasoo gudatay hadee nin maanta muxuu ahaa isagana bilaadka kismaayo ku sugan oo hadee muxuu ahaa intaa nabad dhoolayo shacabkiisii hadee ilmihii guryahay u deganaayeen iyo muxuu ahaa haweenkoodiina la burburin iyo dhac iyo boob lagu hayo hade waxawaaye waa waa waxay noqon doontaa in hadee dulqaadku uu dhamaado annaguna aan badbaadsana caruurtayna iyo iyo muxuu ahaa iyo shacabkayna yani lagu gumaadayo magaalada kismaayo